SBS Radio
ciidu waxa weyaan waa munaasabad runtii qaali ah marka la fiiriyo islaamka marka islaamku laba ciidood buu leeyahay waa midan iyo midda xajka ka dambeysa marka runtii waa munaasabad aad iyo aad ugu weyn islaamka dhexdiisa nabiguna uu sheegay inuu ilaahay ugu bedelay ciidihii hore ee jiri jiray islaamka uu ugu bedelay dadka hore ciiday lahaan jireen ee la soo gaadhay marka waxay ka dhigan tahay maalinka ayada ah in uu ruuxu faraxsanaado waxay ka dhigan tahay in faamiliyadu ay maxaanku dhahayy iswada booqdaan oy wada socdaan oy wada farxaan oo kii faqiirka ahaa iyo kii miskiinka ahaa iyo kii maxaanku dhahay aan waxba haysanin iyo ka xoola haystaba maalinkaas ay farxad ku wada ciidaan yaa loogu talagalay marka waxay ka dhigan tahay waxaa la dhameeyey rukni ka mid a arkaantii islaamka baa dhammaaday oo ramadaanka ciida kalena rukni baa dhammaaday iyadana waa xajka labadaasay daba socdaan ciiduhu marka laba siyood baa loo farxayaa mid waa mida ruknigii uu ruuxu dhammaystay waa farax midda labaad ee la farxayo waxa weyaan in dadkan muslimiinta iyo ay isku wada mid noqdaan oo ruuxu maalinkaas xataa quutulyoomkiisa in la kafaalo qaado wey oo xikmada sakaatulfitriga loo bixinayo waa in ruuxa la kafaalo qaado oo waa ka nabigu leeyahay ka kaafiya ruuxaas miskiinka maalinka su-aasha uu dadka wax weydiisan lahaa halaga kaafiyo marka waxay noqonaysaa kii miskiinkana in la kafaalo qaaday oo uu kafaalo qaaday kii xoolaha haystay kii ra-iiska ah uu kafaalo qaaday kii mar-uuska ahaa ee salaada la wada tukado ruux walba is soo nadiifiyo takbiirta la qaado macnahaas ka dhigantay ciiddu middan ciidulfitrigu waa hal maalin waxay bilaabmaysaa maalinka ugu dambeeya galabta oo kale markii maqhribkii la gaadho islaamka wuxuu xisaabiyaa dee wuxuu ku xisaabtamaa qoraxda dhicitaankeeda iyo soo bixitaankeeda maalinkiina waa maalin habeenkiina waa habeen marka maalinka ramadaanka ugu dambeeya markuu makhribku qoraxdu ay dhacdo waxaa bilaabanaysa ciiddii ayaa bilaabmaysa takbiirta waa la bilaabi karaa mar haddii la huba inay ciid tahay wey ilaa waxay ku eg tahay inta salaadda la tukanayo salaadda markii la tukado khalaas ciiddi way dhammaatay salaadda ciidda salaadda ciidda markii la tukado khalaas ciiddu intaasay ku eg tahay sababtoo intaas ogegta ciiddu intaas takbiirta iyo waxaasoo dhan waa la wadi waa la takbiirsanaya amaa ciidul adxaha oo ta dambe ah oo mida xajka daba socotaa waa saddex maalmood waa maalmaha loo yaqaan ayaamu tashriiqa ee nebigu uu yidhi maalmaha mina la joogo saddexa maalmood ee dhagax la tuuranayo waa ayaamu aklin wa shurbin wa dikrillaah waa maalmo wax la cabo wax la cuno ilaahayna la xuso marka takbiirta way soconaysaa dhifrankaasaa udhexeeya maalinka ciidda la tukaday iyo saddexda ka dambeysa ee mino la joogayo sababto ciidda waxaa la tukadaa xajka maalinka tobnaad saddex maalmoodoo kalea ka dambeysa ayaamu tashriiq la yidhahdo ayaamaha hilbawaradka maalinka maalmaha saddex maalmood ee dhagax la garanayo tanna waa halkaa maalin halkaa maalin baa iyadana la takbiirsanayaa ciiduhu waxay leeyihiin sunan iyo waxyaala la sameeyo waxaasuna wax waajiba maaha oo ruuxa qasab ku ah laakiin waxay muujinaywaxay muujinaysaa shacaa'ir ama shaciira islaamiya shaciira islaamiya waxa weyaan calaamad lagu yaqaano muslimiinta muslimiintu ama islaamku calaamaduu leeyahay waxaa ka mid a aadaanka waxaa ka mid a takbiiraha waxaa ka mid a ciid ah oo la tukado xataa culimada le waa sunne salaada ciidu yani waa shaciiro aan laga tegi karin oo lama ogola in laga tago marka waxyaalaha munaasabka ku ah wadamadan aan joogno kale waxa weyaan in dadku ay meelaha banaanada ku tukadaan hadday suurtagal tahay oo roob iyo dabayl iyo an waxba jirin si loo muujiyo loo tuso dadkan aan dhex joogno shaciirada islaamigaa ama calaamada diiniga si loo tuso waxaa ka mid a caruurta maalinkaas xataa haddii aan iskuulkaba la fasaxin inta badan waa la fasaxaye in ilmaha la fasaxo oo uunan irtibaadaad kale ama waxyaalo kale aan loo samaynin ee la tusiyo in maalinkaa ay ciid tahay ee laga farxiyo ee waxaa ka mid a oo wanaagsan ee waddamadan aan joogno munaasab ku siiya in faamiliyadu ay isla ciidaan oo maalinkaas oo kale ama maalmaha ku xigoo kale ee caruurta iyo intii laysu geeyo intii suurtagala ama isku xaafada ama isku faamili ama istaqaana inay intay isla ciidaan meel isla tagaanoo caruurtii la tusiyo ee ayaa ka mida waxyaalaha munaasabka in in la sameeyo marka waxa la samaynayo dhan waa wax ee runtii ku tusinaya uun shaciira diiniya ama calaamaad calaama ku tusinaya islaamka ee in alle intii uun dee lagu dadaali karana ee ayadana lagu dadaalo waa masalo jirta oo masalo fiqiga weeye nabiguna caleyh salaatu wasalaam xadiis ka soo arooraya jira maalin jumca iyo hadday maalin ciida iskalaan in mid ka mida lagu kaaftoomi karo oo intii la tukado ciidda jumcadii la iska dayn karo laakiin waa masala culimada fiqigu ay ku kala tageen oo culimada qaar ba waxay leeyihin maya jumcana waa la tukanayaa ciidna waa la tukanayaa asal ahaanteeduna wuxuu ka socdaa ciidda salaada jumcada goorbaa la tukadaa goorbay soo gelaysaa marka waktigii ciidda hadday noqoto culimada qaar ba waxay leeyihin waa lagu kaaftoomayaa oo intii la tukado ciidda marka jumca looma baahnaa in jumcadii la tukado waa la iska daynaya jumcada laakiin sida dooniba ha noqotee waa masala wasci ku maaragtay ama waasaxnimo la xidhiidha marka ciddii doontana way tukan kartaa jumcada ciddii kalena way iska dayn kartaa laakiin anigu waxaa ku talin lahaa maadaama oon wadamadan joogno meel kasta duruufteeda la fiiriyaa masaa-isha fiqiga ama nusuusta inta badan waxaa laga fiiriyaa kolba duruufta la joogo iyo meesha la marayo iyo xaaladda lagu noolyahay marka maadaama irtibaadaadka iyo mashaaqiilka iyo ay badan yihiin in kolba sida aysarka dadka loo fatwoodo oo la yidhaahdo maalinkaa jumcadii hadday isku beegmaan maalin la ciido intii ciidda la tukado in markaa imaamku uunan jumcada dadka la tujinin oo layska fasaxo anuu saasaan ku talin lahaa waxaan dhihi lahaa marka ugu horeysa ciid wanaagsan ilaahay waxaan ka rajeynaa subxana watacaala camalkii aan soo qaban inuu inaga aqbalo midda labaad waxaan dhihi lahaa ciidda waxaa loogu talagalay waxa loo farxayo waa mide waa rukniga la dhameeyey islaamiga ilaahay uu sidaa inoogu dhameeyey ruuxii ilaahay waafajiyey waa midda labaade waxaa loogu talagalay dadka muslimiintu inay iskarabsadaan oo ruuxa miskiinka laga farxiyo marka waxaan odhan lahaa dadka baahiyeysan ee dhibaatada haysa ee masaakiinta ee meelihii ee ku dhaqan wixii la taaran karo inaan sakaatulfitri keliya loo loo maaragtay derine laga farxiyo waxaan shalay dhegeysanaya barnaamij sheekh la weydiinayo soomaalidu meelo badan bay diinta xiyal ku samaysaa sakaatulfitriga waxaa la samayn jiray buu yidhi anagu waan soo gaadhay hal nin baa sakaatulfitri iska bixinaya waa la wareejinayaa ilaa shan ruux baa iska bixinaysa kanaa la siinayaa guddoon baa la dhihi kaa kalaa guddoon la dhihi kaa kalaa guddoon waana hal ruux sakaatulfitrigii marka waa diintii oo la xeelaysanayo marka waxaad arkaysaa hadda sidii oo kale dad waxaad arkaysaa intay ku sawacaan sheekh nin baan biilaaya sakaatulfitriga ma siin karaa olready wuu biilaaba lacag buu siinaya marka waxyaalahaas oo kale intii layska daayo quutulyoomkaasaa loogu talagalay sakaatulfitriga in ruuxii aan waxhaysanin la siiyo kii la biilayana biilkiisii loo daayo marka dadkaas in in wixii lagu tari karo lagu taro dadka muslimiinta in ilaahay dhibaatada ka qaado loogu duceeyo جزاكم الله خير. Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.